haatan waxaad ku soo dhowaataan barnaamijka bandhiga v o a toddobaadkana waxa uu ku saabsan yahay xiisada iyo rabshadaha ay dadka ku dhinteen ee ka ogan magaalada laascaanood ee gobolka sool falastiin axmed iimaan ayaa soo jeedinaysa
maalmihii dhowaa waxaa qalalaasa uu ka jira magaalada laascaanood qalalaasahaasi ayaa waxa uu salka ku hayay dibadbaxyo ay dadka deegaanka sameynayeen oo ay kaga soo horjeedaan amni darrada iyo dilalka magaalada ka socday sanadihii dhowaa laascaanood waxay muddaba xudun u ahayd khilaaf masiiri ah iyo mid siyaasadeed waxaana ay labalaabtay xiisadda ay ka dhex abuurtay maamulada deriska ah ee somalilan iyo puntland sidoo kalena dowladda dhexe ee muqdisho ayay mararka qaar taabanaysay haddaba waa sidee xaaladda magaalada laascaanood xilligan meeqa qof ayaase ilaa iyo hadda ku dhintay rabshadaha magaalada ka socda waxaan su-aashaasi weydiiyey axmed cali faarax oo ka mid ah dadka deegaanka
falastiin aad baad umahadsan tahay laascaanood falastiinay waxay ku jirtay laba toddobaad oo rabshado dilil badan ay ka dhaceen marka wadciga magaalada laascaanood siday haddeer u muuqato ma jiraan mudaharaadadii badnaa ay dadku shaaricyada usoo degayeen waayo dariiq walba iyo luuq walba waxaa saaran gaadi tignik ah ama ciidanka militariga ayaa saabsan marka waxa unay u eeg tahay magaalo hadda dadkii ay bilaabeen inay ka baxaan
marka ciidamadan ma ciidamadii joogay magaalada mise waa ciidamo dheeri oo magaalada lasoo geliyay may falastinay ciidankani waa ciidan aad iyo aada u tiro badan yacni qiyaas ahaan haddaan ku yidhaahdo gaadiidka tignikada ah ee aan ku arkaynay mataqaanaa galabta ee magaalada joogay kama yareen ilaa iyo konton gaari oo ku jira waddada laamiga ah space walba ama dariiq walba ama farac walba oo soo gelaya laamiga waxaa taagan gaadiidkaas baabuurta saaran iyo askar qaarkood ay yihiin ciidanka koofiyada castaa iyo kuwo kaleo aar aariyo iyo booliska waxaad moodaa inta badan inaadan arkaynba ciidamo aada u hubaysan ayaa la sheegay in magaalada ay ku jiraan sidoo kalena waxaa go-aan internetka magaalada waxaa la xadiday xogaha sida madaxa bannaan magaalada looga heli karo sida uu sheegayo axmed cali oo degan magaalada falastiin ay dhibta taagan haddeer waxa weeye waxaad moodaa in looga sii daray xaaladda kadib markii isgaarsiintii caalamka ay magaaladu la wadaagaysay oo dhan la jaray waxaa go-aan hadkii internetka waxaa imaanaya googo marmarka qaarkood ku imaanaya biyihii magaalada oo rabshaduhu ay saameyn ku yeelanayaan waxaa hawada ka maqanba internetkii ay dadku kula xidhiidhayeen dibadaha kula xidhiidhayeen dhalinyarada qaarkood waxay u baxaan magaalooyinka iyagooli oo ilaa iyo ilaadii aan isleeyahay konton kilomitr u jirta magaalada dhanka barca uga jirta si ay internet u helaan taana maanta waxaa la sheegayay in la gooyey marka waxay dadku u arkayaan dadaalkooda hadda uu yahay mataqaanaa in caburintii ay sii socoto oo internetka la gooyey uu keenayo dadku inay kasii qaadaan oo kacdoonku uu sii siyaado maahane aysan waxba soo mataqaana aysan hagaajinayn joogitaanka ciidamada badan ee ku foorara ama qoryaha kan yaala shaariciyaduna dad badan oo dadkoodii ay ku dhinteen ayaa waxay u arkayaan in weli xaaladu ay halis tahay waana ta keentay in dad badani ay dhalinyaradoodii ama dadkoodii waayeelka ahaa ay kala baxaan oo u baxaan meelaha bileedka magaalada laascaanood oo tuulooyinka oo mataqaanaa ka agdow magaalada laascaanood waxaa lagu dilay saraakiil ciidan shaqaale dhinaca garsoorka iyo mas-uuliyiin kale sanadihii u dambeeyey inkastoo tiradaasi lagu kala duwan yahay inta ay la eg tahay haddana madaxweynaha somalilan muuse biixi waxa uu sheegay tirada rasmiga ihi inay tahay afartan qof balse ilaha qaar ayaa sheegaya in boqol qof ay kor u dhaaftay
inta la hayo maxkamadu hayaa ilaa laba kun iyo sagaalkii ilaa maanta laascaanood dadka lagu dilay waa afartan qof afartankaa qof waxaa la hayaa oo kiiskooda la hayaa laba iyo soddon sideedna waa fakad bay ku maqan yihin laba iyo soddonkaa waxaa xukuman oo la xukumay saddex iyo labaatan oo jeerasha ku jira toddoba waxaa socdo kiiskoodii sideedna fakad bay ku maqan yihin labana maxkamad way sii daayeen markaanu si kala weegno afar iyo labaatan ayaa ah mas-uuliye qaran dadkaa la dilay oo u badan maxkamadaha xeer ilaaliyaha iyo qaybaha amniga ee ciidanka waxa labada aftankaa dheer laba guddoomiye xisbi guddoomiyihii gobolka sool ee xisbiga kulmiye iyo guddoomiyihii xisbiga wadani ee gobolka sool oo kii u dambeeyey afar iyo labaatankaasi waa mas-uuliyiin qaban lix iyo tobanna waa shacab lagu dilaayey waxay taageersayihiin dowladda somalilan hase yeeshee dadkii dembiyaha geystay oo qaarna xabsiga ay jiraan intii kalena la hayo waxay yihiin oo la aqoonsan yahay oo la raadinayo waxay shacbiga ku abaabuleen oy ka dhaadiciyeen in ay somalilan adlaysay dadkaa taasina waa cadowgii ku dilay oo haddana dowladdaadi kugu dilaya iyo dadkaagi dhinaca amniga waxaa jira shaki ay dadka qaarkiis ka qabaan in al-shabaab ay ku lug leeyihiin dalalkan ayna abuurayaan xasilooni darrada waxayse ku eedeeyeen maamulka somalilan inuu dayacay amniga laascaanood doctor cali ciise cabdi waxa uu ka mid yahay aqoon-yahanada kasoo jeeda gobolka waxaan weydiiyey bal waxa uu isleeyahay waa ay doonayaan dadka reer laascaanood ee ay u dibadbaxayaan waxay dadakanu daba joogaan dhibaatooyin soo jiraan oo hadda shan iyo toban sano ilaa laba kun iyo toddobadii markay ciidamadu ay soo galeen caaga aad moodo tacadiya joogta ah oo dhammaantood haddii qofku uu fiiriyo aad garanayso inay human rightska ama arrimaha basiiriga ee adduunku ku dhaqmo ayay leeyihiin baa baa naga maqan tacadiga waxaa ugu horeeya ammaan la-aan intaasoo dadaa lagu xili sharci la-aan intaasaa magaalada laga saaro madheero iyo meelaa la aqoonta geeyey marka bani aadamku dee waa waa raashinka uu cunayo waxaa kaga roon xadiyadal qowlkiisa iyo in arrimihiisa u tashanayo oo isagu uu maxaa la idhaahdaa hadda soomaalidu meelay joogtaba raas kambooni ilaa boosaaso waxay go'aansatay intaa yaray waqooyiga ka baxsan maahine qof waliba inuu dowlad uu taaban karo oo isaga masishay inuu samaysto oo ku noolaado xuquuqdiisa iyo isag wuxuu diyaar u yahay meesha qura tacadi ka socdaa hadda anigu intaan ogahay ciidamada soomaaliya waa aagga hadda daaradeetaniyogaaaglaameen sooriya saraagiyo cayn khaasatan magaala madaxdiisa laascaanood soo waxaad garatay maa waxaanu maaha wax xagga rabi ka yimiye waxaa weeye wiil yaroo tuuto xidhan oo maxaanku idhaahdaa loo dhiibay rasaasta tii ugu dambaysay inuu ilmo yaroo dhagax tuurayo inuu madaxa ka tooganay anigu sida loogu dulqaadanayo soomaalina u daawanayso waxaa garan maayo kuwa waqooyi ka yimi hadday maamulka tahay hadday waxgarad kala tahay hadday tahay maxaan idhahdaa ahmadiin tahay intuba inay diidaan oo waxaan ka gedgeshaan baa loo baahay haddaan ku soo dhowaado hal qodobka soomaaliya ay leedahay soomaaliya waa kaga goray waxaa weeye hargeysa anoo jooga qolo kale ama dowlad kale iigu talin mayso ama dad aanan dooran iigu talin maayaan marka hadday tacadiga intaa leeg labaatan sano ka dagaalamayeen oo diidanaayeen waxa ay reer lascaanood kaga duwan yihiin oo tacadiga laftiisii loogu samaynayo iyagu ku samaynaya bal ha keeneen wax sababay garashalaanta intaa leeg bani aadam baan wixii anigu aan ka dhintay oo ka dagaalamay oo diiday bal intii doonaya inaan ku sameeyo carruurdiisa madaxa ka joogto maxay filayaan markaa soomaali ka filayaan inteedka
gudoomiyaha xisbiga u cud faysal cali waraabe ayaa sheegay in madaxda somalilan ay lumiyeen fursad qaali ah oo arrinta laascaanood wadahadal dhaxalgal ah looga gaari lahaa waxaa kaloo uu sheegay inay jiraan sababo kale oo iyana keenaya kacdoonka laascaanood haddana waxaa raacay diga dilal magaalada hoose oo dad aan la garanayn ay dadkii haldoorka ahaa ay ugaarsanayaan taasoo marka hore loo xil saaray dusha laga saaray dadkii ka yimi magaalada saayey xaggaa iyo south west soomaaliya ka yimi ayaa markii dambena wixii may joogsan dowladuna sidii la doonayey ugamay jawaabin dad bay qaqabteen waakii madaxweynuhu shalay talaa waxaa la qabanay intaasoo qof hore umuu sheegin intaasoo qof la qabtay ta saddexaad waxa weeye mudaharaadii uma ku dhaco hore u dhacay bishii koob iyo august buu nagu dhacay anagu mudaharaadka markay sameyneen salmiga ahaa ma garanaysaye labada xusbi toddoba qof baa la dilay taasi waxay keenaysaa dadka askarta ah oo dee aan aqoonin si loo khantaroolo mudaharaadyada aqoon darro ayaa keenaysa dee taasna waxay keentay dhimashadii markay kameentay dadkii oo markao wax tirsanayey waa isla qaraxday haddana waxaa soo farageliyay dad kaloo iyagoo ka faa'idsanay dan aan dan wadin reer laascaanood iyo reer sool midna aan wadine dabka sii shidaya ayaa sii qabeeyey dowladduna halkuu shalayto madaxweynuhu hadlay oo wixii uu badda iska galay waxayd inuu yidhaaho xilka anagaa qaabnay oo dee garto inuu xilkaa waxaa meesh ka dhacay si u ka mas-uul yihiin xalkeeda iyo raaligelinteeda iyo dabagelkii aan ka midnahay buu odhan muuse diixe oo toddobaadkan ka hadlay xaaladda laascaanood waxaa kaloo uu sheegay in faragelin siyaasadeed iyo al-shabaab ay xaaladda laascaanood ku lug leeyihiin isagoo sheegay in somalilan ay intaba ka guulaysan doonto arrinta danay iyo wararkooda ilaamiyey inay xamar dowladda joogtaa la midaysatoo iyagu soo furtay waxaa u daliila maanta golisa shacabku intuu fadhiistay ayuu guddi u soo saaray arrinta somalilan taasi waxay markhaati ka tahay in dowladda xamar ka dhisaan maanta ay ka bareedhay in somalilan ay weerar ku qaado wax ku kordhaya waxaa jirtaa welisaba diyaar baanuna shantiina mada madaxweyneha ku jiray xamar haddaad kaan somalilan weerar waa ka maanta waa ka qaadi karnaa waa isfuranahay diyaarna waa nuunahay shacbiga somalilandna taasaan u sheegayna in maanta shacbiga xamar intuu gola fadhiistay hada somalilan guddiga intaa laba ka qaadanaya xalliga dowladdareena waxaad gaasheen baa leyn baan leehay balse waxaa taa diiday doctor cali ciise oo sheegay in loo daayo dadka reer sool sanaag iyo cayn inay danahooda ka tashadaan oo aan awood lagu maquunin lana siiyo xuquuqahooda asaasiga ah
xalku wuxuu ku sameeyahay horta ciidamadan inay ka baxaan meesha mashriq iyo maqrib reer sool waxay ka midaysan yihiin askartatan ha ka baxdo ha ku noqdeen deegaamadoodii wax allaaliya wixii waanwaaliya la gelayay ama la wada hadal ay imanaya waa inay yimaadaan dadku inaynan xaqitaaridoodii helaan maxaa halka ku imanayaa kale wuxuu ku imanayaa dowlad soomaaliyeed baa deegaanka ka talisee inaanay daawan shan iyo toban sano toddobiyo toban sano tacaddiga intaa leega soconaya si kastaba ha ku diideen inay xal aadiyaan soo hadda ma ma ma mashquul laguma aha dhibaatooyinka shabaabka in dadka laga dulqaado tanna waxay mudan tahay ummadda kusoorisanaa ku nool tacaddiga intaa laga dulqaado oo oo hadduu madaxweyne qare yahay hadduu ra-iisul wasaare yahay hadduu wasiir amni yahay intaba inay xilis ka saaraan ma aha waxay ku soo duulayaan soomaalida waxaa weeye wax hal waara dhib waxaan lama sidoo kale muuse biixi waxa uu sheegay in maamulkiisa uu ka warhayo cabashada dadka ayna arrimaha amniga wax badan ka qabteen waxaa kaloo uu sheegay in ciidamada jooga laascaanood ay u joogaan arrimo amni iyo ilaalinta shacabka isagoo ballan qaaday in ciidamada uu ka saari doono magaalada marka xaaladdu ay degto waxaanu dhaha shacbiga oonu fariintaa u diraynaa nabadii magaaladan soo celiya ciidamaduna idinka iyo nabadiinu bay ilaalinayaane way ka baxayaan wixii dheeraada maxaa ciidamada loo keenay cabsi baa la dareemay magaalada in dagaal laga dhex rido xaaladda magaalada laascaanood ayaa weli kacsan waxaana dhacaya isku dhacyo goosgoos oo u dhexeeya dadka deegaanka iyo ciidamada ammaanka faysal cali waraabe ayaa ku baaqayna arrinka qole iyo qabiil midna aan laga dhigin loona baahan yahay in madan lagu wada garamo la isugu yimaado waxaa loo xaajaya horta in miinka la sameeyo anigoo nin maanta ku dhawaaqay war halagu yimaado shir wada tashi qarana oon siyaasi ahayn ee aynu laisku yimaado oo la xisaabtamo maxay naga xumaaday beelaha wax tarbanaya way badan yihin way badan yihin dadka wax tarbanaya dee loo loo joojiyo waxay ka taban la dhegeysto haddii la isku joojin waayo wuxuu beelanu ka samaysanahay dee ma dalsaa laguma dhiso waxaa lagu dhisaa isu maqal isfaam isku tanaasul dee isdhegeysa lagu maqlaa intiibaa naga maqan marka maaha in laakiin caam laga dhigo oo la qabiileeyo maaha oo shacbiga iyo soomaali waa isku meelmeelka way deganta waa isku wadaqanahay in colaad shacbi la sameeyo ummadda laisku diro reerreer laisku diro faaiida kuma jirta jir qureen nahay in haddana dadka laisku diro isku huuqiyo oo lee reerba reer haysta meesha ma qabato waa in qofka qaladka leh farta laga soo oo la marginalize gareeya maaha in in qalad qof leeyahay amba afar qof leedahay in ummad un dusha laga saaro ma fiina xiisada magaalada laascaanood ayaa dad badani u arkaan in aan ciidan iyo awood lagu xallin karin waxaana dhammaan xubnihii aynu la hadalnay ay aaminsan yihiin in tabashada shacabka wadahadal lagu dhammeeyo dhegeystayaal waxaanu isku daynay inaanu helno mas-uuliyiinta gobolka kasoo jeeda ee dhinaca somalilan balse nooma suuragelin marka ugu horreysa ay noo suura gasho ayaana fakarkooda idiin soo gudbin doonaa inta ayaana kusoo gabagabeynayaa barnaamijkai bandhiga v o a intaan mar kale kulmi doona nabadgelyo